gudoomiye ku-xigeenkaha golaha mihimadlayaasha caafimaadka soomaaliya doctor cabdiradiif ugaas bile oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa amar ka soo saaray xarumaha caafimaad ee aan haysan ruqsadda inaan laga hirgeli karin magaalada muqdisho waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay kusoo badanayaan sanadihii lasoo dhaafay isbitaallo iyo xarumo caafimaad oo aan ruqsad ka haysan hay-adda mihinadlayaasha caafimaadka dalka gudoomiye ku-xigeenka golaha mihinadlayaasha caafimaadka doctor cabdiladhiif ugaas bile ayaa sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan ciddii lagu helo lagana xiri doono xarunta waxaan ogeysiineynaa markii ugu dambeysay in dhammaan xarumaha caafimaadka iyo mihinalayaashaba in ay dhammaatay wakhtiga loogu talagalay isdiiwaangelinta ee xarunta mihinalayaasha caafimaadka qaranka oo ku taala isbitaal martini haddana wixii ka dambeeya loo aqoonsan doono xaruntii diiwaan gelisa ama qofka mihnalaha ka howlgala xarun caafimaad asagoona ruqsad wadanin in ay micnaheedu tahay inuu jebiyey sharciga mihnalayaasha caafimaadka qaranka oo golahu ama golaha ay u leeyihiin awood inay xaruntaa xiraan qofkaana tallaabo sharci ka qaadaan waxaan marka ogeysiiska ugu dambeysay siinaynaa dadku inayse soo diiwaan geliyaan xarumaha inayse soo diiwaan geliyaan runtii waxaa jira dadka qaarkood inay isku khaldeen waxyaabo badan oo magaalada ka jira dad kale oo soo baxay ama ururo kaloo jira inaan la isku khaldin hay-addan waa hay-adda ugu sarreysa ee caafimaadka qaranka oo awoodula inay diiwaan geliso mihnalo caafimaad iyo xarun caafimaad intaba tayeynteedana ka shaqeysa kunala xisaabtanta sidaas darteed haddaad gobol joogto iyo haddaad magaalada joogto haddaad state joogto intaba waxaa waajib kuga ahaa in aad u hogaansanto sharciga lambar soddon iyo kow oo ku dhisan tahay xarunta mihnalayaasha caafimaadka qaranka waxaan markii ugu dambeysay sheegaynaa in qofka lagu qabto faldambiyeed micnaheedu waxa weyan qofkaana ruqsad haysanin faldambiyeed buu ku jiraa wixii hadda ka dambeyn lala xisaabtami doonaa sanadihii lasoo dhaafay degmooyin badan oo ka tirsan dalka soomaaliya ayaa waxaa laga hirgeliyey isbitaallo iyo xarumo caafimaad oo ay bulshadu kala kulantay saameyn caafimaad